de sababtaasna xuseenow annagu ka maamul ahaan koonfur galbeed soomaaliya mar badan baan ka hadalnay waxay dhibaato weyn ku tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed oo ciidamo ayaga aysan war u hayn oo magaca dowladda soomaaliya ku joogo guud ahaan gobolka shabeellada hoose oo dadka deegaanka shabeellada hoose dhibaato aada u fara badan maaragtay ku hayo oo markay rabaanna marka isaga baxo markay rabaanna soo galaan oo u sahla in nabaadiidkaba aad moodid inay la shaqeeyaan qaabkay u shaqaynayaan oo in dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya in uu shabeellada hoose usa kamid hayn meelahu u maamulo aada moodid sida ay ula dhaqmayaan ciidamada si aada eedeysay marka iyay ka amar qaataan kolley waxaan u malaynaya inay madaxtooyada soomaaliya ay ka amar qaataan meel kale oo aan ognahay hadda inay ka amar qaataan ma jirto malaha waxaa tali waan u malaynayaa madaxweynaha madaxtooyada soomaaliya fadhiyo arrintaas mar sii dhaweyd oo ay isaga baxeen waanu ka hadalnay dhibaato waxay ku hayaan shacabka ay dhacayaan baabuurta ay dhacayaan dumarka ay kufsanayaan waayeerka ay boodayaan iyaga iyo shacabka iskuma xirno markii boobka martaanna way isaga baxaan mar badan baanu arrintaas kala hadalnay dowladda dhexe heer maamul iyo heer wasaarad maaragtay kala hadalnay waxaa in reero oo gaar ah oo maaragtay kasoo duulaya madaxtooyada soomaaliya in ay shabada hoose dhibaato gaara ay ku hayaan waa tay arrintaasi ma u gudbiseen marka cidda ay khusayso dowladda federaalka ka midka ah dowladda federaalka kala hadalnay ilaa heer madaxweyne kala hadalnay waxaan kala hadalnay wasaaradda gaasxildhig baan kala hadalnay taliyaasha ciidamadan kala hadalnay si qoraale iyo si si afab arrintaas waa uga hadalnay dhibaatada maaragtay reer shabeellada hoose iyo dadkeeda ay qabaan waad ka warqabtaan warbaahinta aad ka tirsan tihiin dhibaato aada u sahlan ma ahan dhibaato yar ma ahan waa dhibaato si buuxdo ee maamul ahaan maamulka koonfur galbeed iyo shabeellada hoose la doonayo in lagu kala gooyo waa dhibaato maxay ahayd dadka deegaankaas ku nool maaragtay marna cadowga al-shabaab al-qaacida loogu baylihinayo oo gacanta loogu gelinayo dadkii shacabka ahaa oo masaakiinta ahaa oo maaragtay rag iyo dumar lahaa caruur iyo roolad ahaa oo ciidanka soomaalida ama kuwa amisoomka xilliga ay jiraan ha shaqeeyo oo gacantiiya ayaa maaragtay nimankan nabadiidka loo sahlayaa inay dhibaateeyaan markay isaga baxaan maalmo markay joogaanna waa ay soo noqonayaan dhibaatadaas mar badan waanu ka hadalnay annagu ka maamul ahaan sid afay mid saxaafadaydaba kasokow ciidamadaasi aada eedeysay maxaa idinka hortaagan idinku haddaad tihiin maamulka koonfur galbeed inaad dadka deegaanka la shirtaan oo aad kala shaqaysaan maamul sidii u samaysan lahaayeen meesha maamul waa ka jiraa koonfur galbeed ee shabeelladas ka tirsan tahay maamul aan u samaynay way jiraan annagu waxaan ilaalinaynay xiriirka dowladda dhexe iyo kan koonfur galbeed iyo wada shaqaynta ayaanu dhankeena ka wadnay inay wanaagsanaato waxaanu kaloo ilaalinaynay sidii loo wanaajin lahaa ciidamo ayaanu u diyaarinay reer deegaanka maaragtay shabeellada hoose ah iyo xerooyin lagu tababarayo ama kuwo maxay ahayd ay dib u horeyn ciidamo maaragtay maamulka koonfur galbeed hoos yimaada loogu dhisi lahaa waxaanu kari weynay oo ka kari weynay dowladda dhexe in ay maxay ahayd arrintan la iswaafajiyo qorsho walba oo la sameeyana waxa uu ka fuli waayey dhankooda marka maamul ahaan waa uu jiraa meelo badan oo dowladdu maaragtay koonfur galbeed maamulka shabeellada hoose ay hagaajisay wax u samaysay laakiin dhanka iyo dhanka wada shaqeynta ayaa dowladda dhex xaggeeda laga kari waayey